hits
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaab soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujada gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somalycom
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasoo joogtaan waa kowda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka roornimo xilliga washington d c waana arbaco kowda bisha may sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaana iyo cabdixakiin maxamuud shiruuca
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada boosaaso ka bilaabay barnaamij lagu dhiirigelinayo qaybo ka mid ah magaalada waxaan ka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaadba guddiga xaafadda inay gacan fiican naga siiyaan si ay maxaa ku dha nagala qayb qaataan dhirayntan inay ahaato mid joogto ah boosaaso waxay u baahan tahay waxbaqabad badan oo ugu muhiimsan tahay jidadka iyo dhirta la'anna boosaaso waxay ku taallaa meel kulul waxaad kalood maqli doontaan gabdho ku guulaystay mashruuc shaqo qaran ee somalilan oo ka warbixinaya sida ay u arkaan mashruucaas dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno kaalmiya heesaha ayaan ka badhnaan doonin
waa tahay heesaasi iyo heeso kale iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida guddi xeer beegtiya oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ee eegayay dacwad dila loogu soo oogayey maxamed nuur oo horey uga tirsanaa biliiska magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka ayaa ku helay laba dembiyo dil ah mid ka mid a dembiyada lagu helay ayaa ah dilka darajada heerka saddexaad waxaase lagu waayay dilka darajada heerka labaad oo ciqaabtiisu ka badnayd kii hore maxamed nuur ayaa loo haystay dilka gabar cadaan oo lagu magacaabi jiray justin dimond waxaana xukunkiisa xabsigiisa la waqtiyeeyey toddobada bisha juun ee sanadkan dhanka kale kadib go-aankaasi ay gaartay xeerbegtidii ayaa dacwadda sarkaal maxamed nuur waxaa war ka soo saaray ururka ay leeyihiin biliiska soomaalida mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo sapa ururka sapa waxa ay war-saxaafadoodkoodaasi ay ku sheegeen sidii qalabsaneyd ee dacwad oogayaasha degmada hanepin ay u dabagaleen sarkaal maxamed nuur ay muujinayso bay yidhaahdeen inay jiraan waxyaabo kale oo ay ahayd in cadaaladda loo adeego war-saxaafadeedka waxaa kale oo lagu yidhi taariikh ahaan saraakiisha ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ay la kulmi jireen la dhaqan ka duwan kuwa bulshada kale islamarkaasina ay keenayso niyad jaba in weli ay waxaasi jiraan sanadkan war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi in ururka sapa uu ka cabsi qabo raadka daran ee arrintan ay ku yeelanayso niyadda biliiska islamar ahaantaasina ay adkaan doonto qaadashada saraakiil cusub oo bulshooyinka laga tirada badan yahay ka soo jeeda ugu dambeyntii war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi in ururka sapa uu sii wadayo dhammaystirka yoolkiisa ah sidii ay is-aaminaad uga dhex dhisi lahaayeen bulshooyinka derisyada iyo ciidamada biliiska
robert muller oo ahaa hogaaminayay xeerbeegtidii hogaaminaysa ama mabaarisi doorashadii maraykanka ayaa bishii maarch warqad u diray xeerlaaliyaha guud ee maraykanka william barr taasoo uu kaga cabanaya warqad afar bog ka koobnayd oo uu ku soo koobay baadhitaankii faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka inaanay dabiqin nuxurkiiyo hanaankii baadhitaanka waxaana sidaasi ku warantay amaba ku warramay wargeyska the washington post qoraalka xerlaaliya baar ee uu la wadaagay aqalka koongareska iyo weliba bulshada ayaa ahayd in uu ku dul istaago nuxurka uu muller kusoo gebagabeeyey baadhitaan muddo dheer socday oo ku aadanaa haddii madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ololihiisii doorashadu ay gacansaar la yeesheen ruushka si trump uu helo doorashadii xaqiiqatan ilaa hadda ma cadda waxa uu muller ka biyadiiday ee ku aadan warqadda afarta bog ka koobnayd ee uu baar qoray taas oo la sheegay in muller aanu helin aanu ku helin caddaymo oo la xidhiidha gacansaar ay yeesheen trump iyo ruushku sidoo kalena waxaa la sheegay in muller aanu soo gebagabayn in uu trump sharciga is-hortaag ku sameeyey islamarkaana uu taasi u dhaafay xeerlaaliyaha iyo ku-xigeenkiisa
subax wanaagsan dhegeystayaal halkan washington halkiina duur wanaagsan dhalinyaro isku magacooday oo iyagu si gaaran isu xilqaamay ayaa magaalada boosaaso waxa ay ka bilaabeen mashruuc ay ku dhireynayaan xaafadaha qaar xilli cimilada magaaladu ay sii kululaanayso warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
dhalinyaradan oo kaashanaya maamulka degmada boosaaso ayaa mar kale dhirayn ka sameeyey xaafadaha magaalada boosaaso iyo weliba wadooyinka shaarica ah dhirayntan ayaa qayb ka ah soo celinta bilicda maadaama magaalada boosaaso inta badan aysan lahayn dhiraynta xaafadaha gudoomiyaha isxilqaamayaasha dhalinyarada puntland cabdulaahi cali cartan ayaa ka warramay hadafka ay ka leeyihiin dhirayntan ay ku sameynayaan xaafadaha iyo weliba wadooyinka maanta waxaa socda wejigii labaad oo dowladda hoose ee magaalada boosaaso dhalinyarada isxilqaamayaasha horumarku annaga magaalada boosaaso garab ugu ahayd kalena shaqaynaysay kuna dhiirigelisay inay dhiraynta wejiga labaad ay sameeyaan waxa weeye si loo helo magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo se usoo baxda foomka xaafadda jidkan aad hadda ujeedaan guryaha ku yaalla saddex qayb unbaa ka hadhay qayb aysan waddada u bannaaneen iyo bogcad bannaan iyo guri laga xagaabaxayo inta kaleeto oo hadhana in la dhammaystiran guddoomiye rajeynaynaa communitigai xaafadda odayaashii iyo haweenkii iyo dhallinyaradii joogtayba si fiican bay noo soo dhaweeyey waa kuwa hadda nala jooga odayaashii ugu waaweya nagala shaqaynaya qaar ka mida gudiyada xaafadaha iyo dhalinyarada magaalada boosaaso ayaa ballan qaaday inay ka qaybgeli doonaan fikirkan dhalinyarada ay wadaan oo ah dhiraynta magaalada boosaaso waa idinku mahadnaqaynaa waxaad kaloo ka marag tihiin haddii dadku uu arko waxqabad arko intii tamartayada waa annagaa ligligliga oo idinkala qaybgelayno oo idin jeclaysannay marka waxay idiin caddaanaysaa haddii dadku waxorkaca uu helo inuu wax qabsan karo meesha wiilasheeda waddada noo qurxinaya waa danaynanaa inay sodonkoo kale noqoto aad iyo aad bay umahadsantihiin marka waxaa weeye ii keni sidaa ay si kasii fiican baan rabnaa inay u socoto luuqyada nala ka xidho wallaahi aad baanu danaynaynaa inay qurux noqoto geeda la harsado iyo sidoo kale waxaan ka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaadba guddiga xaafadda inay gacan fiican naga siiyaan sida haddaba nooga siiyeen ee noo soo horeen waqtigooda ee naga aqbaleen sidoo inay sii wadaan yacni si ay maxaa ku dhaha nagala qayb qaataan dhirayntan inay ahaato mid joogto ah waxaan leenahay howlka madaala weli waa hogadii annagoo la hadlayna duqa magaalada boosaaso waxay u baahan tahay waxqabad badan oo ugu muhiimsan tahay jiradka iyo dhirta la'anna boosaaso waxay ku taallaa meel kulul waxa muhiim ah haddee ninkii geed beera xilliga kulul ummad badan baa isugu timaada oo ku nasataa oo ka faa'iidaysataa oo ku meel gaadha marka in dhirta muhiimad gaara la siiyo cabdisalaan bashiir cabdisalaan duqa degmada boosaaso oo dhallinyaradan kala qayb galay dhiraynta ayaa docdiisa ballan qaaday in dhallinyaradan isxilqaamayaasha ah uu ka caawin doono wax walba ay ugu baahan yihiin run ahaantii waxa farxad bay noo tahay waxay noo tahay waxaan la soo koobi karin in bulshadii oo sa ay isugu duuban ee ka wada qayb qaadato sidii magaalada loo dhirayn lahaa haddii ay noqon lahayd ganacsatadii haddii ay noqon lahayd dhallinyaradii haddii ay noqon lahayd maamulkii annagu waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in dhallinyaradu isxilqaamayaashu ay yeeshaan awooddii iyo fulintii annaguna aanu yeelanno garab istaaggii iyo wax alaale waxay u baahan yihiin oo u fududaynaya shaqada in la qabto mashruucan dhiraynta magaalada boosaaso ay wadaan qaar ka mid a dhallinyarada isxilqaamayaasha puntland ayaa la qorshaynayaa in lasii gaarsiiyo deegaanada puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso
warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaag sannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
mar kale dhammaantiinma dhegeystayaal duhur wanaagsan ayaanu idin leenahay haatanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalma heesaha iyo weliba codka xasan gantaal
heeskiyo dhamba halkani waa hadal ka soo baxay dhiku haraad qabaa una helan kaliga heeskiyo dhamba halkani qalbi ku haraad qabaa kuna helan kaliga waan ku iloobe macaan ilaashiyo dhigadahanta qadaha kuma hiifi karaye fikiraye sagaalay hubsiimadu waa lama horaano haddana mina jirin waa waa la kala huleylaa sagaalay hubsiimadu waa lama horaano haddana mina jirin waa waa la kala huleylaa xiliibkaygu kaa haya ubadkaad haysee eed hooyadoo tahay ma hilmaami karaye xiliibkaygu kaa haya ubadkaad haysee eed hooyadoo tahay ma hilmaami karaye dibanashadaadii haasaw gabadh kale mahaleelin waligay haa qalbiguna halweeya kaa dibanashadaadii haasaw gabar kale mahaleelin waligay haa qalbiguna halweeya sagaalay hubsiimadu waa lama horaano haddana mina jirin waa waa la kala huleylaa sagaalay hubsiimadu waa lama horaano haddana minan jirin waa agaag dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi iyo weliba codka xasan gantaal haatanna laasacaanood gabdho dhallinyaraha oo ku nool magaalada laasacaanood oo dhowaan ku guulaystay barnaamijka shaqo qaran ee somalilan ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan mashruucan dabawaryaha iyaga laasacaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay hablahan islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa jira aqoon-yahano gabdhaha oo dhallinyaro ah oo dadaal ugu jira sidii loo samayn lahaa shaqo abuur ay habluhu ay ga faa'iidaystaan kulan ka dhacay jaamacadda nugaale ee ku taalla magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool lixdan iyo sagaal gabdhaha ay kaga hadleen shaqo abuurka iyo shaqooyinka ugu muhiimsan ugu horreyn barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa waxay wax ka weydiisay hablaha kale ah amaal bashiir cabdi iyo hodan cabdilaahi warsamo ugu horreyn amaal bashiir cabdi ayaa v o a waxay weydiisay muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu ay shaqo abuur helaan iyo kulankii ka dhacay jaamacadda nugaal waxyaabahu ku saabsanaa iyo ujeeddadii laga lahaa ayaanu ka waraysanay muhiimadda habluhu shaqada ay u leedahay waxa weeyaan in inantu iyadoo hooyaa iyo iyadoo inanaba ay shaqaysan karto kulankii jaamacadda nugaal ka dhacayna wuxuu ahaa kulan arday hablaha oo training la siinayey barnaamij shaqo qaran la dhaho somalilan bixiso barnaamijkaas imtixaan u galeen imtixaankii ku guuleysteen kabacdi training baa loo qabtay trainingkaasi wuxuu ahaa training hababka dowladda iyo qaab dhismeedka dowladda iyo ithikali sidii bulshadii loola dhaqmi lahaa kala duwaneyd ee xafiisyada dowladda imaanaysa ama xafiisyada hay-adaha barayfadka ama non state actorska loo yaqaano bal waxaad iga warantay amaal muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu ay shaqo abuur helaan gaar ahaan markay jaamacadaha soo dhammeeyaan iyo kuwooda kale aqoon-yahanka ah ay qayb ka noqdaan shaqooyinka kala duwan bal nooga war gabdhaha dadaal way ugu jiraan ilaa maa hooyada ilaa inanta hadda dhalata markay saddex sano gaadho bay mas-uuliyadda qaadaa shaqada xaqna waa u leedahay inay shaqaysato ama xafiisa ka shaqayso ama si kale business ha ugu shaqaysato aad baan ugu faraxsannahay in anaguna shaqaalaha uun ka mid noqono hadday business noqoto iyo hadday noqotoba shaqaalo dowladeed ama hay-ado kaleba kala duwanba ha noqotee marka inantu mar walba way shaqaysan kartaa mas-uuliyaddan waa waxay u dhalatay maaha waxay gacan ku samaysatay ama waxay cid ka baryaysa ama cid u daba fadhiisanayso sidoo kale hodan cabdilaahi warsamo oo ka mid ah aqoon-yahan haddana waa hooyo waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay gabdhaha loo dhiirigelin lahaa jaamacadda nugaal ee gobolka suul ayay ka baxday waxay nooga waramaysaa muhiimadda ay leedahay dhiirigelin lahaa gabdhaha waxbartay horta in habluhu ay muxuu ahaye shaqo helaan oo ay inamada la tartamaan oo ay inamada ay muxuu ahaye ay og yihiin habluhu inay muxuu ahaye shaqada ay inamadu qaban karaan inay qaban karaan horta taa waxaan oran karaa waa waa dhab anagu anigu hadda laftarahaantayda jaamacadda yarwan baan ahaa maalintan reerka yeeshay alxamdulilah anoo reer leh ayay jaamacaddii ii dhammaatay waa tan ku xigtay maanta waxaan ka mid noqday shaqaalihii maalintii dhaweeytay jaamacadda nugaal lagu soo bandhigay waxaan oran karaa gabadh kasta haddii ay hadaf leedahay oo iyadu ay muxuu ahaye ka go-an tahay inay muxuu ahaye waxbarato waxbarashada dhammayso reerkeedana dee ay muxuu ahaye dhinacii ka wadato shaqana hesho waxaan oran karaa waa fursad muxuu ahaye qaali oo iyadu isku dhiirigelin karto tusaale ahaan oo kale hodan waxaad sheegtay inaad hooyo tahay waxbarashadana aad ka hadhin bal ka waran markaad haddana tartamadii shaqooyinka aad ka qaybgelayso sidaynu wada ognahayba horta habluhu marka ay muxuu ahaye reer leeyihiin oo ay jaamacadna ay dhigtaan waxaan leeyahay markay habluhu iyagoo jaamacadda dhigta la guursado boqolkiiba konton waxaad arkaysaa hablihii inay jaamacaddii ka baxaan taana anugu waxaan ogahay qof kastaa siduu iska dhigo iyo inuu hadafkiisa ka rumeeyo unbuu ku gaari karaa inay jaamacaddii dhammaysato shaqadana ay raadsato barnaamijyada ka qaybgasho markaa lasoo xayeysiiyo oo ay muxuu ahaye dee ay hadafkeeda ka rumeyn karto amal baa ku noqona amal waxaa jira caqabado haysta gabdhaha waxbartay dhanka shaqooyinka caqabadaha hablaha haysta badankoodu waxa weeyaan in iyagu aysan dhiirigelin lahayn oo mar walba isleeyihiin adigu inan baa tahay halkaa ma geli karti ama kama shaqaysan karti habluhuna shaqada habkay ku heli karayaan waa in iyagu marka hore motivationally isu soo sameeyaan ama ay balaan soo samaystaan iyo qorshe ay ku heli karayaan shaqo ama ay wax ku baran karayaan inan waxbartay bulsho waxbartay inantu waxay waxu baranaysaa waa inay shaqo hesho qaarkood waxay ka cawdaan soo bandhigista fursadaha shaqo walaahi hablaha horta badanka jaamacadaha hadee marka walba waa la codsadaa anigu malaayiin shaqo maalintii timaada magaalada laascaanood baan codsadaa itixaamadoodan galaa hadda tan oo kale itixaankeedii waan galay waan ku guuleystay hablo lixdan iyo lixa anigu aan ku lixdan iyo lixahay shan iyo lixdankii kale way igula guuleysteen si hadhow aysan caqabad amba ay dee reero iyo waxyaabaha aysan xafiis ugu fadhiisano la dhihin hodan waxyaabahaad ku talinayso oo aad is leedahay waa muhiim oo gabdhahana faa'iido u leh muxuuahaye cid kastaoo dadka shirkadaha hay-adaha inay muxuuahaye hablaha doorkooda ay ka qaataan oo dee ay shaqo geliyaan oo shaqo abuur u sameeyaan sidii barnaamijkii maalinta dhaweetoo kale ay ku dabadaydaan oo ay dee hablihii muxuuahaye maadaama ay waynu ognahay qof jaamacad iskuul soo dhigtay sekadari kasoo baxay jaamacad soo dhameeyey hadafkiisu wuxuu baranaya waxay tahay inaad mustaqbal yeelato shaqo heshid marka waxaan leeyahay dadka mxuuahaye hay-adaha madaxda ka ah dadka businesska leh dee goonida u tahay bareefadka shirkadaha inay hablaha doorkooda ka qaataan oo ay hablaha mxuahaye shaqo abuur sameeyaan hablo fara badan ayaa sanad kasta soo dhameeya jaamacadaha ku yaala xarunta magaalada laascanood ee gobolka sool kuwaasoo baahi weyn u qaba siday shaqa u heli lahaayeen noloshoodana ay wax uga bedeli lahaayeen waxay gabdhahan ii sheegeen inay fursad wanaagsan u noqonayso inay gabdhuhu helaan shaqooyinka gaar ahaan xafiisyada iyo goobaha kala duwan ee ku yaala magaalada laascanood si ay mustaqbal wanaagsan oo ifaya ay noloshooda ugu gaadhaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahan idinku wareejiyo jamaal axmed cismaan inala socodsiin doono
mahadsanid shuruuc kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaaray shalay kulan ka tirsan lugta koowaad koobka champions leaguega samafaynalihiisa kooxda tottenham hosbur ayaa la ciyaartay naadiga ix amsterdam waxaana labadan kooxood ee ka kala socda dalalka ingiriiska iyo holland ciyaartoodii ay ku dhammaatay gooli waxba oo naadiga kubadda cagta ee ix ay ku guulaysatay iyadoo marti ahayd naadiga tottenham balse tababaraha kooxdaasi tottenham hosbur mauricio bochetino ayaa aaminsan in weli naadiga ay nooshahay ayna rajaynayso in lugta labaad ay wacdara dhigto una sii gudubto faynalaha naadiga ayax ayaa guusha ay gaartay waxa uu ahaa gool muhiim ah oo uu dhaliyay ciyaaryahan dani van d b kaas oo markaasi ay ka soo wada shaqeyn ciyaartooyda naadiga kubadda cagta ee ix balse waxa uu sheegay bochetino inay adag tahay in laga sii gudbo wareegga kale ee xiga isagoo sheegay in ay sidaasi samayn doonaan ayna ciyaartu tahay weli mid furan oo aysan isdhigi doonin taa marka laga gudbo taariikhda koox gurigeeda gooli waxba lagu abuutroonaaday ciyaar ka tirsan james leaga samafaynalihiisa ayaa toddobiyo toban kulan oo hore u dhacay waxaa keliya ay dhacday in naadi hal naadi keliya ay hore ugu sii gudubtay oo intii kale ay ku hareen meeshii ay markii hore guuldarada kala kulmeen ee goolkii waxbada laga soo abuutroonaaday lama garanayo sida tottenham ay taariikhdaasi wax uga bedeli doonto naadiga kubadda cagta ee dalka ingiriiska ka socota ayaa rajaynaysa in ay horey u sii gudubto iyadoo dhinaca kale ciyaartooyda naadiga ayaxna ay isku sii diyaarinayaan sidii aysan khaladaad u samayn lahayn oo ay markaasi uga hor istaagi lahaayeen in ay naadiga tottenham wax goolala dhaliso ama lagaga awoodroonaado si ay u haraan kulan xiiso badan ayaa maanta dhici doonaa oo waxa uu dhex mari doonaa labada kooxood ee barcelona iyo liverpool labadan kooxood oo ka kala dhisan dalalka ingiriiska iyo sbain ayaa waxa ay yihiin min kooxo kooxo hore ugu guulaystay champions leaga min shan jeer isla mar ahaantaasina ay midba mid kale hadda doonayso faynalaha inay ka gudubto oo faynalaha usii gudubto kooxda dalka sbain ka socota ayaa waxa ay ku guulaysatay afar ka mid a shantaasi jambiyon saddex iyo tobankii sane ugu dambeeyey taa beddelkeeda naadiga liverpool ayaa iyadu koobkani kusoo guulaystay intii u dhexaysay ilaa iyo wixii marka ka dambeeyey maysan ku guulaysan inkastoo final ay timid sanadkii jorgan club tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa qaba in ay cadaadis xoogan kala kulmi doonaan naadiga kubadda cagta ee barcelona lugta koowaad oo maadaama guriga barcelona lagu dheelayo waxaase uu sheegay in ay iyaguna ka faa'iidaysan doonaan fursadaha ay helaan oo soo mara labada kooxood ee barcelona iyo liverpool marka laisku barbardhigo barcelona waxay ku guulaysatay champion leaga kulammada marka laysku geeyo kooxaha ingiriiska dhammaantood intay ku guulaysteen waana toddobaylabaatan jeer ayay kulamadii ay ciyaarteen naadiga kubadda cagta barcelona kaga guulaysatay champions leaga iyadoo sidaasi taariikhda koobka kubadda cagta champions leaga sanadkan samaynaysa waxaa liverpool iyaduna aysan marnababa guuldaro kala kulmin afartii kulan ee ugu dambeeyey ay dibadda ku soo ciyaarto oo dhammaan kooxda barcelona ay la soo dheshay laba jeerna waxa ay ahaayeen kooxo soo badiyey laba jeerna barbaro ayay la soo galeen iyadoo markana rajadoodu ay tahay mid ay doonayaan inay meesha kusii hayaan oo si guuldaradaasi iska ilaaliyaan liverpool ayaa ah naadiga keliya ee dalka ingiriiska ka socda ee dibadda kaga soo guulaysta naadiga barcelona kulan ka tirsan koobka yurub laga ciyaaro markaas oo gooli waxba ay kaga adkaadeen koobka ueva kaabka ee sanadkii iyagoo sidoo kale laba gooli gool kaga adkaaday champions leaga sanadkii iyo barcelona ayaa waxaa iyadu hore ugu sii gudubtay mid ka mid afarteeda kulub ee euruban kaabka iyo champions leaga samifaynalaha marka ay ka hor yimaadeen kooxo ingiriiska ka socda iyagoo markaasina laga soo saaray sanadihii iyo oo lids ay kaga guuldaro kala kulmeen iyo sidoo kale sanadkii oo manchester united ay guuldaro kala kulmeen iyo sanadkii iyo ay chelsea ay guuldaro kala kulmeen waxa uu ahaa kulankii ay markaasi ay kasii gudbeen uu yimid sanadka oo chelsea ay markaasi kasoo gudbeen ka hor inta aysan naadiga manchester united ku garaaceen faynalaha gudaha magaalada rome ee dalkaasi talyaaniga waana la arki doonaa sida ay labadan kooxood kulamada caawa ay dheeli doonaan ay ku dhammaato iyo sida ay usoo bandhigaan natiijooyinka labada kooxoodba beri waxaa sidoo kale la dheeli doonaa kulamo ka tirsan samafinalaha koobka yuruba league naadiga antracht frankfort oo jarmalka waxay la ciyaari doonta naadiga chelsea oo ay martigelin doonto arsenal waxay martigelin doontaa naadiga valencia natiijooyinka kulamadaasi waan idiin soo gudbin doonaa koobka suberkaabka ee dalka argentinana buca juniors waxa ay la ciyaari doontaa faynalahaasi koobkaasi roserio central kooxda la yidhaahdo waana dhegaystayaal kulan kale oo xiise badan xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyeyna ka ciyaaraha inala socodsiinayey markana aynu dib u jallicno dhinaci kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka xariir axmed
samaniyo bildhalay soo jeefeeshoodlay saanqaad dhammayslay saanqaad dhammayslay sumayaa aan saraalay suraadiyo hanaalay samaniyo bildhalay soo jeefeeshoodlay sanqaad dhammayslaye sanqaad dhammayslaye sumayay nasiiblay sadri furangayaanlay salublay iimaanlay saxansaxon u doonlay qalbisaaqii dumarlay qalbisaaqii dumarlay
heesaasi xaliil axmed uu ku luuqaynayo ayaa gabgaboweed idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta cabdixakiin maxamuud shirwax iyo nabiga jameel axmed cismaan ee nala soo codsiinaya dhegaystayaal dani kulmi dambe nabadgelyo
sadarada cabaryal dimasay fardoodlay sabanlay iftiinlay sabanlay iftiinlay sumayaay wanaaglay quruxdii suleekhalay sadarada cabaryal dimasay moofaraslayay Suddenly, it's deadly. Suddenly, it's deadly.